qoysaskan oo ku nool kaamka dheen xito oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyn islamarkaana ka kala yimid tuulooyinka hoos yimaada magaalada beledweyn ayaa waxaa soo wajahay duruufo dhanka nolosha ah qoysaskan ayaa degan guryo ka samaysan kartoome iyo baca la isku geeyey kuwaas oo aanan celin karin dhibicda roobka qabowga habeenkii iyo kulaylka maalintii qaar ka mida barakacyaasha ku nool kaamka dheen xito ee magaalada beledweyn ayaa codsaday in gurmad deg deg ah lala soo gaaro magacayga waxaa la yidhaha wiilo maxamed guure waxaan ka soo barakacay meel la yidhaahdo dheen xiito waxaa nala siiyey boos oo wiilka oo kaamka horjoogaha ka ahna siiyey waa nagu soo dhoweeyey wax gargaara oo bili-aadamnimo ma arkin hooy ma haysano agab oo maxay tahay maacuneed ma haysano wax la cuno ma haysano masquul la gala ma laha maxay ahaatay biyo dhahan ma haysano maxay tahay wixii maamulka ama hay-adaha bili-aadamnimada daneeyo ama maxay ahaatay waxaan joogaa ilaa soon afar biloodan joogaa meeshaan afar biloodan jooga wax gargaar bili-aadamnima wax noo imaaday oo ilaahay abuurta ma laha gurmad hanala soo gaareyno haa hay-adda sharaftale waxaan ka codsanaynaa waxaan ka soo qaxay waxaan ka soo qaxay baacyar baacyar aan ka soo qaxay waxaan rabnaa baco hunguri biyo musqul wiil walaalkaa inaha boosna sii booskiian waxaan ku dhisanay buushash waxaan ka codsanaynaa in hunguri iyo baco iyo nala soo gaarto hay-ad sharaftale meel walba gurmudka noola gurmada in walaalahayna sharaftale waxaa idinka codsanaynaa dad qaxootiyaha nahay oo xoolihii ay ka dhammaadeen oo abaaro soo barakiciyeen dhaan xiita ka soo qaxay qoyskayga wuxuu ka kooban yahay toban ruux waxii aroosay male waxii shaqeeyo ma lahan meeshaan hooy ma haysano addoomiyaha aan nagu soo dhoweeyey bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa qadiijo cilmi waxaan ka soo qaxay beer xaano xoolihii abaar ayaa dhammaystay wixii aan inta la soo gaarina way baaba-een waxaa hadda hayna malaha hooy ma lahan masquul ma lahan guri ma lahan wasaaradda gargaarka deg dega waxaan ka codsanaynaa inay si deg deg wax nogula soo gaaraan agab wax walba oo dhan waa u baahannahay